wafdi ka socday culimada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa booqday deegaanka booca banaanay ee duleedka degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool halkaas soo dhowaan lagu xasuuqay ciidamada xabashida itoobiya waxaa goobtaasi kelimad ka jeediyey sheekh maxamed garaar oo ka mid ahaa wafdigaas halkan waxaa iiga muuqado baabuurtii gaashamaneyd ee cadowgu watay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu halkaa ku burburiyey markaa arkay waxaan waxaan soo xasuustay qisooyinkii qur-aanka aan ka akhrinaynay ummadihii la halaagay sida caad iyo samuud iyo sida loo baabiiyey ilaahay subxaana wa tacaala taswiirkii iyo sawirka yaabka leh qur-aanka uu kaga bixinaya markii la baabiyey siday u daadsanaayeen goobtii lagu baabiyey baktigii baan u jeedaa oo weli sidii u yaallo oo qaar gubtay iyo qaar kala siibtay iyo qaar weli labaskooda hataa ku dhex jiro oo sidii u muuqdo oo iskaga tageen hataa gaaladii u timi markii hore waxaan la yaabanaa gaaladii gurmudka ahayd markay u timi waxaa la ii sheegay gaaladii halkan laga kaxeeyey kuwii haraaga ahaa in intooda badan kaba la'aan ahaayeen oo baabaan uu ka muuqaday markii halkan laga kaxeeyey ay halka iyeed iyo dhulkan intii lasii wada ay meesha ku dhammaadeen marka taasaan la yaabanay kolkan maxaa ku dhacay baan islahaa hadda markaan arkay goobta imi aad aad iyo aad baan u fahmay meesha wax ka dhacay inaysan ahayn wax caadi ah oo maanta dad baa geystay bani aadan baa geystay aadan isdhahaynin ilaahay baa subxaana wa tacaala laayey ilaahay baa halaagay ilaahay baa ku tuuray wixii lagu tuuray waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid a ee raggii istishaadiyiinta ahaa sida ula beegsaday walaalka istishaadiga baabuurkii gaashamanaa ee taangiga lagu magacaabahaye ee habadda aana karin oo u kala daadiyey istishaadiga ayaan la yaabo iyo godka iyo hogga meesha ka qodmay midda kale istishaadiga labaad isigana halkaa waxaa la ii sheegay baabuurka uralka ahoo qoriga zuuga ee saarnaa weliba fadhigii zuuga hadda meel fog halkaa baabuurka ka sii fog uu yaallo baabuurka birihiisa oo dhan sida jiingadaha u dhilaaleen istishaadiga kale inuu ku dhuftay baa la ii sheegay sida markaa ilaahay subxaana wa tacaala u waafajiyey oo istishaadiyiinta ilaahay ugu sahalay ka bacdina raggii weerarka ahaa ee mujaahidiinta cadowgii ilaahay weeraray ilaahay subxaana wa tacaala habaddoo si ugu toosiyey cadowgii inay dhufeesyada kuwii ku jiray madax ka wada toogtaan oo intaasoo kilomitiraad ay sii baacsadaan weliba macraka faraha looga gubtay kadib intaasi markaan fiiriyo yacnii arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu maamulay oo maareeyey minallaahi ka timi weeyaan wax yacnii aan isdhihi karo hadda dad baa sameeyey maba ahaba ilaahay subxaana wa tacaala baan ugu mahadinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa mar kastaba gaalada sidaa inuu halaago waa midda kaleeto maanta aad iigu farxad badan gaaladii halkan lagu baabiyey intii ka soo hartay oo muddo halkan ku haraysanayd kuwa u yimi markay waxaan arkeen iyagoo xabqan ah bakhtigii hataa ay kala qaadi waayeenoo qaar la ordeen ee qaarka kaleetana iskaga tageen oo maxaanku idhaahdaay kuwii halkan laga kaxeeyey lafahooda in la badbaadiyey ay tagtay maxay yahay baabuurtooda hadda markaasaa u istaagta waxaad moodaysaa xarun ciidan oo aminkaan la degan yahay baabuurtii ay kala habaysan tahay midba meeliyaalaad moodi in la degan yahay korbarkaad ka eegto toban baabuurba hadda ishayda qabanayso oo saa isku muuqato baabuurtii aad adkayd oo ciidankuu isticmaalahayey io booydihii ka kooban baan hadda u jeedaa oo iyaga oo dhan ilaahay subxana wa taala halkaa ku baduugay iyo bakhtigii dhufeesyadii iyo qurunkii iyo urkii iyo wixii baa halkaa daadsan oo maxay ahayd sanka haddee inaad qabsato maahaane maba joogi kartid meelahan ma mari kartid gaaladii halkaan timi hataa dagaalka ana ka qiibgelinna haddee gaalada ilaahay su u galay markay arkaan kolba iyagana fariin baa ka imaan doonta insha allahu tacaala waxaan filahayaa xabashadanba meesheen inaysan dad ku dhibi doonin baan rajaynaya ilaahay idankiisa u carareen inay isku sheegi doonaan baan u malayna wax meesha ka dhacay macaarigtii etoobiya lala galay horay khasaaro badan baa lagu gaarsiiyey laakiin middaan mid u dhiganto oo sidaan ilaahay ugu baabi'iyey hadda ka hor mana maqal ee mana arag dee wax meesha ka dhacay haddee qof jooga unbaa ka warrami karo maba la sawiri kara macnaha wax meesha ka dhacay geedo waaweyn oo meesha ku ooli jiray baa maxay istishaadiyadii iyo gawaaridii cadowgu uu watay markii mujaahidiinta qarax ay ku dhuftaan geedihii baa hataa duulay meel ay ku oleegan aan la aqoonin xididadooda meelaha meelo fogfog ay kala daadsan yihiin marka waxaan ku tilmaami karo oo macrakadan la mid ahaa hadda ka hor ka horreey waxaan is dhihi karaa waa horumar ilaahay uu gaarsiiyey subxaana wa tacaala owliyadiisa mu'miniinta mujaahidiinta ilaahay uu gaarsiiyey ilaahay subxaana wa tacaala hubka mujaahidiinta ridahayaan ilaahay halaag iyo baaba ha ugu dhigo gaalada meel kastuu joogto gaalada waxay soo ridaysan muslimiinta allah ha ugu dhigo berda wasalaaman taasaan leeyahay ilaahay ka baryinaya subxaana wa tacaala mujaahidiintana waxaan leeyahay sidaan oo kaleeto ilaahay subxaana wa tacaala baa ballan qaaday ilaahay sida noo sameeyo sidaan buu noo samaynhayaay ilaahay ha lagu tiirsanaado awood ilaahay ha lagu tiirsanaado gacantana amarka ilaahayna si ha looga shaqeeyo qalbigana ilaahay ha lagu xiro subxaana wa tacaala waanu guulaysannay guushana ilaahay wuu noo siyaadinaya ilaahay baan ka baryinaynaa cadowgana ilaahay waa uu jeebaya jabka ilaahay wuu siyaadinhayaa waxaan iyagana way u jeedaan ma hindhalaa'o waxaan markay arkaan talaa ka dhalanayso waxay ogaanahayaan ummaddan islaamka inay rabbi leedahay subxaana wa tacaala inay diin leeyihiin oo ilaahay uu la jiro subxaana wa tacaala oo aysan ahayn gaal xun oo dhan in lagu tijaabiyo oo lagu baabiyo ummaddan aysan ahayn gaalada inay lafeheeda u tashata ay tahay islaamka faraha kala baxdo iyo muslimiinta iyo waddankoodi iyo dadkoodi iyo diintooda faraha kala baxday inay tahay gaalada marka waa way fahmi doontaa bay ila tahay darsigii kane waa darsigii gaalada ay fahmaysay ilaahayna subxaana wa tacaala uu noo sheegay rasuulkuna uu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waa runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay muslimiinta oo dhan hanii'an lakum gaar ahaan mujaahidiinta waxaan leeyahay hanii'an lakum jannatu lfirdows al acla ilaahay subxana wa tacaala inku bishaariyo shahaadadii raggii kaleetana ilaahay subxaana wa tacaala xaqa ha inku sugo ilaahay subxana wa tacaala adduun intaad joogtaan ilaahay inku ciseeyo allah inku guuleeyo adduunka markaa ka tagtaan ilaahay agtiisa idinku sharfo baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr